barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa axad bisha disembar waa labaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah silsilad taxano ah oo ka hadlaysa waayaha la soo gudboonaaday gabar lagu magacaabo gobaad toddobaadkanna waxaa barnaamijka ku jira hal abuur ka hadlaya waayaha nololeed ee gobaad gabadhii dhuyaashoogayigii ka dooshoo socod guura guuraa gudub uugu jeexdo gaalada dhulkeediiyo goobtuu ku noolaa wiilkii gaclooday garka iyo halbowlaha kaga ganay fallaaraha geediga u rara teeg ninka damac ka galayow haddaad geesi jira tahay inta aan la googeyn ama aan la gowricin magafuhu canjeelayn gaadhiga ka daba raac waaw gaadhi ka daba raac buu yidhi gobaad lafteedu markii ugu horraysay farriin ayay soo dirtay tolo maxay tidhi
ha yeeshee guhaadow midgiriiga joogo odayoo gaboobo shilimaad gulaahiyo gasiil caydha qaato gubannima ka dheer tahay ayaa goroda lay sudhay anna waxaan guddoonsaday gucula inaan miciinsado taladaa guracaniyo go'aankaa la yaab kale geeri baan ka jecelahay
waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan wiil saddex iyo toban jira oo ku nool buuhood leh oo caagada ka sameeyey gaari yar marwaxaad iyo diyaarad haatanse waxa uu ka fikerayaa diyaarad duuli karta haddaan doono waxaan koosan lahaa diyaarado yaryaroo biyo ku shaqaynaya oo guryaha dhakanooda u maraya meesha ku maraynin oo laba saac ila kiilo kilomitir soconaya ilaa laba saac ilaa saddex soconaya sheekooyinkaas iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan kartaan inta u socdo barnaamijka dhallinyarada maanta oo aad dhegaysanaysaan idaacad oad ka dhegaysanaysaan idaacaddaydan duhurnimo marka horese qaar ka mida wararkii dunida ugu waaweynaa
kooxda fallaagada ee lubnaaniyiinta ee xisbullah ayaa sheegay in duqaymaha israa'iil ee axaddan ee ay ka wado agagaarka caasimadda dalka syriya uu ku dhintay mid ka mida dagaalyahanadeeda kaasoo in ka badan muddo soddon sano ah xabsiga ugu jiray dembi dil oo uu ka geystay israa'iil samir kantar waxa uu ahaa mid ka mid ah boqolaalka xubnaha xisbullah kuwaasoo syriya u tegay inay ka barbar dagaalamaan askarta madaxweyne bashaar al asad tan iyo markii uu dagaalka sokeeye ka bilowday halkaasi bishii maaj ee sanadkii laba kun koob iyo tobanka duqaynta xagga cirka ee xaddan ayaa ka dhacday dhismo ku yaala meesha la yidhaahdo jaramana oo ku taala duleedka magaalada dimashaq murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ayaa xalay yeeshay dood waxayna diiradda ku saareen doodooda dhinaca dhaqaalaha maraykanka iyo weliba sidii looga gacan sarrayn lahaa ururka daacish senator sanders iyo xogayihii hore ee arrimaha dibadda hillary clinton ayaa labaduba taageeray isbahaysi ka dhan ah kooxda daacish kaas oo ay sheegeen in uu yahay hababka lagu jebin karo kooxdaasi
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan dhallinyaradu waxa ay leedahay hibo eebe ku manaystay qof walbaana waxa uu jecel yahay inuu helo meel uu ku muujiyo hibadiisa iyo hal abuurkiisa haddaba barnaamijkan soo socda ayaa dhegaystayaal waxaanu ugu talagalnay inaanu kaga hadalno dhallinyarada la timid curinta amaba in aan dhallinyarada fursad u siino goob ay ku soo bandhigi karaan hal abuurka ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha la fadhiya ayaa barnaamijkaasi alaab isku soo dabarida oo inoo soo jeedinaya
barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo xiise leh hase ahaatee aan ku horrayno dhinacii sugaanta iyo silsiladeenna imtixaanaha ahayd oo aynu kaga hadlaynay sheekadii ku dhacday gobaad oo ka hadlaysa waayaha jacaylka guurka qurbaha iyo loolanka dhinaca dhaqanka toddobaadkii hore waxay inoo joogtay iyada oo buuraha cagaaran ee norway la inaga soo weydiiyey horta inantan gobaad la yidhaahdaa ma jirta sidoo kalena waxaa magaalada hargeysa iyana laga soo diray farriin kale oo odhanaysa ninka gobaad laga guursaday ma hubiyey sugnaanshaha warkaas aan ku horraynay dhinaca iyo london hal abuurka da'da yar maxamed haykal maxamed ayaa jawaab u diray hal abuur ku jiray toddobaadkii hore barnaamijka sidoo kalena wuxuu maxamed haykal leeyahay inantii gobaad waxaan maqlayaa in ay tahriib u xad ka xidhatay inta golaha joogtayo guud ahaan abwaanada gabayada shixnadan iyo geeraarka tiriyo gaar ahaan halyaygii jiibtada godkeeda iyo gundhigeeda baanee gobaad ugu yeedhow waxaa iga guddoontaan salaan guurti deeqoo gacaltooye lagu ladhay guud markii araartaa inta aan geeya xamre gees aan u dhaafo ka gudbo ujeeddada gaadhsiiya unkee inantii gabaadee wiilkii garaadkiyo ginayaadka lacagtiyo guule magaca siiyee waddamada galbeedkiyo baariis gunteed iyo gootambe ku noolaa ay wada gorfeeyeen ay wada gorfeeyeen guur lagu tanaadiyey aqal gorodhigiis iyo gelbis iyo aroos wacan ninka geliyey tuunkee gabarh maaha yidhi ow shaxla tira guracan oo gidmatoo isdhaaftoo godka seegtay maahee godab aan hadhaynay siciidow garmadaleed ha isu goyna saaxiib inkastoo gashaantidu gobolkay ku nooshahay gabanada la joogaa guulguul ka badiyeen ama guursan waayeen gobaad laba bilcaamin ee u gubgaaxsan weeyaan gaari weeye dhowrsoon waana guud haldhaalay sida geeyadii iyo suunaaridii guban sabarkeedu gudan yahay guumaysna maaha gu labaatanaad bay hadda sii gelaysaa balse gooshka maanta warar soo gudbayo soo gaadhayaa yidhi gayaankay la noolayd kolku gabay xilkeedii gabadhii dhuyaashoo geyigii ka dooshoo socod guura guuraa gudub uugu jeexdo gaalada dhulkeediiyo goobtuu ku noolaa wiilkii gaclooda garka iyo halbowlaha kaga ganay fallaaraha geediga u raratee ninka damac ka galayow haddaad geesi jira tahay inta aan la googoyn ama aan la gowricin magafuhu canjeelayn gaariga ka daba raac gabadhii markii raggii dalka joogay ee xilkeedii gabeen ee maxaa la yidhaahdaa ay dee sidii rag laga raba yeeli waayeen dalkii way ka dhuyaashay oo way tahriibtay baa laleeyahay dee ninkii damac kaga jiro baloo taasi gabadha badbaadadeedii si aad u geli lahayd falowgeeda qabo waaba yaab talow inantii arooska ahayd maxaa helay warkaassi xaqiiq ma yahay hal abuurka da'da yar nageeye cali khaliif oo ka yimid dhinaca iyo dalka etoobiya una soo socday magaalada hargeysa ayaa wuxuu leeyahay waxaan jidka ku soo arkay inantii gobaad oo safar tahriiba ku jirta waddada markii ay igu aragtay ayaa waxay igu tidhi fariintan waxaad nageeyo iga gaadhsiisaa wiilashii maansada isugu jawaabayay marka hore salaan guud ama gaar ahaaneed bulshadeenna gaadhsii adna gooni iga hoo marka xigana googa inantii gobaad baan fariin gaar ahaaneed kaaga soo gudbinayaa geeraarka luuqdiyo bal dhegayso gabayada gobaad waxay ku leedahay marna gaabis maa noqon samihii ma gees marin mana goynin wacadkii jacaylkiina muu gurin gudub iyo xumaan iyo gaf waxaan ku qaban iyo kugumaan gabood farin ha yeeshee guhaadow mid gariiga joogo odayoo gaboobo shilimaad gunaahiyo gasiin caydha qaato gubannima ka dheer tahay ayaa gurodda lay sudhay anna waxaan guddoonsaday guclo inaan miciinsado taladaa guracan iyo go'aankaa la yaab kale geeri baan ka jeclahay hadba guuro bahallaha gega laga hayaamiyo geriyaad cidlaahiyo good iyo abeesiyo maxaan cadow u soo galay gabagabada sheekada gobaad waxay ku leedahay ninka soo gabyaayow goolaaftan iyo faan uma baahni hadal guran iyo heese gaaree haddaad tahay nin geesiya haddaad tahay nin garasho leh saxaraha galbeed iyo gabaahiir cidlaah iyo gadoon baan ku suganahay iga midhay gasiinkii cagii way i gororee wallee gaabis baan ahay gurmad baan u baahnahay iyo gacan sokeeyee caawaba isoo gaadh haddii kale gahayrow hadalkaaga gaabsoo geridayda undhowr gobaad farriin ayay soo dirtay waxaynu se isku dayeynaa in aynu iyadii laftigeedii raadinno dhegaystayaal haddii aad jeceshay inaad ka qayb qaadataan barnaamijka hiibada iyo ahla abuurka ee v o a ama silsiladan socota aad ku biirtaan fadlan aragtidiina noogu soo hagaajiya somali at v o a news dot com waa ciwaanka somali at v o a news dot com adiga oo cinwaan uga soo dhigaya fariintaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka haddii aynu horey ugu soconno barnaamijkeenna sheeko aad u xiiso badan ayaan idiin hayaa guuleed waa wiil yar da'diisu waa saddex iyo toban jir wuxuu ku nool yahay magaalada bohodle hase ahaatee waa wiil aragti dheer oo aad u fikira wuxuu hindisay in uu sameeyo gaadhi diyaarad iyo marwaxad oo uu dhammaantood caagado ka sameeyey qalabkani leydh ayuu ifinayaa dhaqdhaqaaqna wuu samaynayaa haddaba cabdikariin olol oo ku sugan laascaanood ayaa la sheekaystay guuleedyare iyo hooyadiiba warkan ayuuna nooga soo diray wiil aada u daayar oo ku nool magaalada buuhoodle ayaa soo bandhigay qalab uu sameeyey wiilkaas oo lagu magacaabo guuleed aadan cabdi oo saddex iyo toban jir agoon ah oo ku nool magaaladaasi ayaa waxa uu sameeyey qalab ay ka midka yihiin gaadhi diyaarad iyo marwaxad waxqaboojisa wiilkaas oo ah da-diisu mid aada ay u yar tahay waxaana arrinka wiilkaasi ka warantay hooyada dhashay oo lagu magacaabo maryan xasan maxamed oo iyadu wiilkeeda ka sheekaynaysa waxyaabaha uu soo bandhigay ee dadweynuhuna sida weynaa ula yaabeen awal oo caagadihii uusan samaynayay iyo wixii wuxuu sameeyey inuu dee fiirooyin iyo wax ku xidhxidho oo dee xarakaad ku sameeyo indha u sameeyo guux u sameeyo taayirkii oo dhaqaaqay u sameeyo dee uu wax maaragtay kordhiyo marka sida ay sidii anigu de waxa uma arkayna khashin un baaban waxaan u arkaye macalimadii unba maaragtay ciyaalka u sheegeen oo kabacdina dabagal bay ku sameysay intay lacagta u keentay waxay tidhahdeen war balbaytari usiiyo aniga gaarida noocaasa noocaasa ii tabiyi iisoo sameeyo mar kasta muxuu ka fekeraa guuleedyare
oyo oyo wuxuu ka fekeraa waxa unbu ku mashquulsan yahay kubad ma ciyaaro yaa lama raaco inta uu ma garanaysaa waxbarashada iyo marxamada iyo iskuolka ku maqan yahay maya inta kale wuxuu ku fabaraa waxaas waxaan idhahdaa waxaan iska daahooyo waxaan indhamadoobaad baad ka qaadaysaa madax xanuun baad ka qaadaysaa way waxaan iska daayo wan isku karaanayo war oy waxaa iikeen waa nin mashquulsan oy waxaa iikeen markaan idhahdo marka hadda waxa ugu badan uu sameeyey guriga yaalla ead aadka ula yaabtay maxaa kamid a maadaama hooyada guuleed dhashay aad tahay oo aad si weyn xaaladda wiilkaaga oo aada ula socoto hooyow waxa weeyaan hadda isaga wuxuu wataa baskeel isagu gacantiisa ku samaystay waa gartay ushiiya dhexe mooyaane inta kale inba meel buu ka keenayo mid qura anigu waxna ka uma iibin waxna kama bixin isagaa isu keen keena isagaa sameeya waxa weeye xaafadaha laydh buu u gelinayaa md maxaa weyaan rikoodha raadiyayaasha yaryar buu u samaynayaa toosaska buu u samaynaya nooc ay u yihiin ba wuu u samaynayaa ma garanaysaaye waxyaalo badan buu samaynayaa oo de maskaxdiisa ahuna aqalkana kama baxo oo nin meela soo daadaawadayo meelo waxbarasho tegay oo magaranaysaa farsamo gamceed iyo wax ka arkay ma aha waxyaabaha aad mustaqbalka dambe aad ka rajaynaysa in guuleed sida weyn looga caawiyo maxaa kamid a hooyo waxaa ma garanaysaay mustaqbalka dambe waxaan anigu rajaynayaa inuu ma garanaysaay de wallahi kii lagu anfaco inuu noqon doono de haddii uu garab iyo maaragtay gacan ka sarraysa iyo wax uu helo oo de gacan ka sarraysana uu helo lana maalgeliyo waxaan u malaynayaa de inuu guuleed ayaa v o a u sharaxay mid ka mida qalabkii uu sameeyey oo ay ka mid ka tahay marwaxad waxqaboojisa isagoona guuleed si weyn ugu hanweyn inuu sameeyo gaadiidka yarar ee dadku raacan ee bajaajka iyo diyaarad biyo ku shaqaynaysa sida uu ku sharaxaya hadalkiisa guuleed ayaa wuxuu tilmaamay inuusan aqoonin wax ka badan farta soomaaliga aysan jirin cid ka caawisay xnud warwaxadaha caagad baa soo qaadata lid ka dhamaatay waa gartay bahasha dhacdhaclaysa kanecadan waa soo qaatay shalay diiwan kala baxay waa gartay aagii dambe unaan kala baxay waa gartay caagada afkeediiba saageeye waa gartay dayna baad ku xidhee a waa gartay daasadaha yaryar aan raaniga maaragtay ha daasadahaana intaan u kala keexaa waan marooxaad uga sameeyey waa gartay
waa i shaqayn marooxada waa loo yeelan wayda haye annaga waxaan jeclaaday inaan sida marooxadaha ay u marmarooraan baalasheeda inaan u marmaroodo haye markaasay laayla yeeshaan maxaad hadda gacanta ku haysaa rabtaa inaad waad ka fekeraysaa guuleedow inaad samayso haddaan doono waxaan samaysan lahaa waxaan samayn lahaa iyagoo fara badan bajaajka laga soo sameeyo bajaajka dadku raacaan haa ee diyaarado yaryaroo biyo ku shaqeynayo oo ji- guryaha dhakanooda ay u maraya meel fudba maraynin oo laba saac ilaa kilo kilomitr soconaya ilaa intee kilomitr ilaa laba saac ilaa shan saac soconaya mas kuwaa ma ku rajo weynta inaad samayso ha oo marka waad ka fakeraysaa wixii aad ka samayn lahayd ah oo maxaad is leedahay mustaqbalka way kuu sahlayeen diyaarad shan saacadood soconaysa inaad samayso qalabkeedii inaan inaan helo qofku bari ma jira oo dabka iyo waxaa ku baray may waa waxaan bar soomaaliga ahaan iyo buwaagtaas ma baran cabdikariin olol oo v o a aad buu umahadsan yahay cabdikariin olol dabcan guuledyari waa ninka dhallinyarada ah waxaana jira dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo fikradahaas kuwa la mid ah hindisa kara laakiin waxay u baahan yihiin gacanqabad iyo cid taageerta haddii aynu dhinaca iyo magaalada booramana aadno farsamayaqaan dhinaca korontada ah oo lagu magacaabo abshir macruuf ayaa hindisay hab dib loogu isticmaali karo laambadaha gubta wuxuu aad caan uga yahay magaalada boorama iyo guud ahaan deegaanada ku hareeraysan wariyaha v o a magaalada boorama haashim good ayaa la kulmay waraysigana la yeeshay farsamo yaqaan korontada ah oo magaciisa la yidhaahdo abshir macruuf oo ku nool magaalada boorama ayaa waxa uu hindisay inuu soo kordhiyey nalalka gubta oo uu dib u farsameeyo una shido isla markaana qaarkood uu ka bedelo sidii ay ahaayeen noocyadaasi uu ka bedelo oo ah laambadaha dhaadheer oo uu ka dhigayo sida guluubka ama nalka ee hoos u soo foorara waxaa kaloo uu nalalkaasi raacayaa raadiyaha f m-ta ku shaqeeya iyo rikoodhada leh memoriga waa kan abshir macruuf oo arrimahaasi nooga warramaya waxayna u dambeeyeen farsamo casri oo macnaha leeg laambadihii leegkii laambadaha gulubadii waaweynaa oo markay gubtaan dibaa u samayn iyo laambadihii haddii medadkee leeyahay dhaadheera oon madax u samayn neerku soo soo lalaagsamay ya qayb ahaan haddana waxaanu kusii darnay haddii medadka leeyahay wax weeyaan waxa lagu darnay rikood ya hadlaya iyada iskaashgaraynaysa tii numerigeeda ku shaqayso ya idaacaddiya kantoo ay ku shaqaysona waxiga magaalada kolba meesha aad joogtaa ya waxyaalo badan baa dee adigu markaa ilay suuqana imka dee aan xoog weynina xitaa waxa jira laambadahaas aan dib u casriyeynay een madaxa u samaynay qayb caadad aan aan dhex gelin oo loogu talagalay dhagaxii biyaha inay dib u difaacaan gaar ahaan xagga qaybaha dibadda gurigiisa ama wadooyinka wakaad
absir waxaan ku weydiiyey iminka waxaad isku xidhay laambad iftiimaysa raadiyo f m raadiyo kenya oo laga dhegaysanayo idaacadaha f m-ta ku baxa qaabkan isugu xidhay eed saasi yaa jecel eed ka iibisa
qayb adu iibsatay way jiraan laakiinse dee bahashiga ku yar qaadaya ya dee ana markaa waxa weeyaan isuma qeyb bixinayso farsamadii iyo jebintii markaa wakaas waxa weeyaan saaskan markaa sideed ku heshaa laambadahan gubtay ma guryahaad ka soo urursataa ma lagu siiyaa ma lagaa iibiyaa bal ka war adi waxa weeyaan laambadahan gubtay ummadda waxa weeyaan qaar waxa weeyaan qaybaha soo dejinay ayaanu qayb waxay ka jaba ama ka qaadanayna meheradaha iyaga laftooda sida kaboolayaasha meheradaha waaweyn bacadayowga iyo meelaha dee xafisyada wixii ka gubtaan qaybna waa ka guranaa waa ka qaadanaa oo way noo dhigaan qaybna waa dib baa lagu soo samaynaa imka sidii tiyaad dhulka marka dhaweydaa darkiisa aan u geynayna beerka yaa kuyaan u geynayna ya wakaa midda qofka ka gubata ee dib usoo farsamaynayso intaad ka qaadaa laambadeeda imika waxa wey laabada waxaa ka qaada way kala tiyo kala balaaday qayb waxaa ka qaada dee midabka leeyahay toddoba doolar taa laga siinayo toddobiyo toddobiyo tobanka doolar aanna toddobaan ka qaaday tobankii loola celiya dukaanku dukaanka markaa kasoo sidani aan dhahda markaa warta cabirkii ugeeda awal waa telebishan lagula saameynaya cabirkaa loo duceynaysa marka wakaa qaybta ugu yarna waxa weeyaan waa haweenay kale yeelay qaybna taru yar waa 3 doolar wakaad
markaad adu laambada leedahay ee farsamadana aad leedahay ah imsa ka qaata laambadaha iga anigu aan dib u hagaajiya sameeye caadale wax weeyaan mid waa laba 20 doolar baan ka qaada waxaan soma qaybta kale igu gudaha jiro dee aan dad ku dhacayo iyaga marka iyaguna qaawada madaxa u sameeyay iyagana waa 20 qayb inta ka soo dhigo hoos uga dhaaracno 15 oo wadi ya markay magaaladu xoog ayo aragtay inaan gubane uguna soo wadayaan baan adigu imka hoos ugu dhigay lacag ahaan shan iyo toban doolar bal waxaad ka warataa nolol maalmeedka aad ka hesho shaqadan dib aad ugu farsamaynayso laambadaha gubtay ee faa'iidada bal noga warran faa'iidadu wallahi horta waxa weeyaan shaqada wax weyn ka ilaa ilaa afar sano saddex sano barnaamijku wuu wuu socdaa ururiskiisii iyo dee hawshii adiga keligay igu noqotay oon islahaan magaranka magaaladii dee wax weeyaan waa magaala iyo wada dhawo macnaha geebeedka leeyahay aan kuligay aan kolka meel ugu geynayo marka haddii aan xoojin lahaa tayadii cidii la shaqaysaana ma jirto wixiina aqoonayna farsamadiina aqoon sidayda ku siyaadayaana ma jirto waa shaqaani marka waxa weeye waxa weeye dhiibkii weli maan degina waxa weeye horta reer baa degaaban leh hayse xagga kor dhaqaalihii iyo biilku way lagu filayay waa kugu filayay waxaad iiga warantaa laambadda cusub ee dukaanku iibinaya iyo laambadda adigu dib aad u safar samaysay ee gubatay ee dib u shitay imsaa u dhexeeya qiimaha
dukaankaina waxa weeyaan midna waxa weeyaan adigu dee waa qayb ka gubatay midna waa daadheeroo daanaa dib u casriyeeyo dukaan markaa iibiyaa ma jiro oo farqa u dhexeeyo qoran kara ma jiro macnaha arigaygaa taa sameeyeyba taas waa imisa markaad samaysaaadu tuwanti waana kula marnaa shan iyo toban ka dhigo dib baan uga noqon dib aad uga noqon farsamadan cusub ee iminka laambadaha iyo waxyaabahan cid kaaga horreysay oo sidaasoo kale ay hintisay ma jirto ama aad ka baratay may wax iga horreeyey daruurad ay keenaan raadin mooyaane ya oo yuusiga dhagkii u shaqaynayay mooyaane madax min u sameeyey ugu horreeyaba yani waxaan isleeyahay adduunyada kale yaala markaa haddii aan yurub ama qaybaha kale ka baadnayn laakiin se caru ahaan waxaan isleeyahay wadhanka ugu horreeyaba emaa farsamo ee casriyeeya badeecadaadani magaalada boorabo ma dhaafsan tahay oo magaalooyinka kale ee wadanka gudihiisa somaliland ma gaadhsiisan tahay haa magaalooyinka somaliland xataa qaybta silil oo kale waan geeyey sayla haa sayla xaggii tafarina waan geeyey xataa etoobiya oo barre ah waa layga qaato sanadkana baan ku soo xiray bilowgiisii hore kubood laambada aad garanaysaa inay oo carabkii etoobiyano carabkii federaalka keli karay oo aad u qurux badan markaana aad iyo aad bay ugu hamariyeen markaa dowladdiisu maadaama nin farsamo yaqaana oo dadka iyo waxyaabahaasi laambadaha iyo sida dib loo loogu shido bartay aad tahay waxyaabo kale oo maskaxdaada ka soo guuxaya oo aad doonayso inaad samayso mustaqbalka soo socda ma jira
wax weeyaan oola gacmeed baa inay salkan hore horta waxa weeyaan fariid falaax duga wataan soo maha qaybtanba weli marka hargeysa geebaan lehay wataan soo maha qaybtan markaan wadanka ina waxa weeyaan aan qaybtan dib u hore u marno ya dhaqaalaa meeshii iga hortaagay dhaqaalihii baan markaa waxaan ku keen lahaada yaqadan xitiyada soomaalida ka maqli jiray biyadii haya way isku baahan yihiin wataan soo maha ya marka waxa weeyaan anigu markaa qadadii baan wadaa laakiinse biyihiibay yaa yaa meelihii gaarsiinaha yaana gacantisaa kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada boorama haashim good oo waraysanayey abshir macruuf oo ah farsamo yaqaan hindisay in dib loo isticmaali karo laambadaha gubta inta waxay naga eeg barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka oo toddobaad walba maalinta axaddaad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta haddii aad jeceshahay in aad barnaamijkan ka qayb qaadato ha moogaanina inaad fariintiina noogu soo dirtaan somaali at v o a news dot com tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo isu maqal dambe oo xiise leh
baad u mahadsantahay barnaamijkan horta aad baan ola dhacay gaar ahaan wiilka yaraa ee buuhood la jooga wuxuu yihi mar waxadaha intaan sidii intaan marmarooro waxaan ka raadiyaa buu yidhi jingadaan marmarooro waan ka raadiyaa inaan marwaxadihii ahaan u sameeyo marka barnaamijkan waad ku dhex jirtaa intaas waxaa ku soo mara dhalinyaro fara badan oo waxyaaba fara badan ku fikeraaya tabarto iskaalkeeda maxaa kaaga baxay adiga dhalinyarada soomaaliyeed in ay hal abuur badan iyo hibo badan leeyihiin oo ay u baahan yihiin gacan qabad badan fariinta ugu weyne kasoo dhex baxaysa waa taas marka dhalinyaro badan baad helaysayo dhigooda dunida la jaan qaadi lahaa laakiin waayaha iyo duruufaha ay ku nool yihiin ay halkaa dhigeen marka ta ugu muhiimsan waa taas waxyaabaha qudheydii iga soo baxay waxaa ka mid a ra'yiga in la keenaa horta ugu muhiimsan mar haddaad ra'yigii keentod miiska soo saarto waxaad u baahanaysaa cid kula qaada oo kula horumarisa oo dhaqaalihii gelisa tusaale markaa usoo qaatoo kale dhalinyaradan samaysay websitekan googleka hadda adduunka aadka uga caanbaxay laba dhalinyaraa keentay markii ugu horreysa lacag yaraa lagu lagu tijaabiyey bal inuu shaqayn karo meel yaroo geerashay ka bilaabeen waad hadda adiga arkaayo maalintii every minute ama daqiiqad walba waxaa booqataa lagu leeyahay intaasoo kun oo qof baa wax soo weydiisay intaasoo milyan oo qof walle waaba yaab marka waxay u baahan yihiin gacan qabad haatanna dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijka ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan
ku bilowne magaalada kismaayo markii ugu horreysay taariikhda waxaa laga furay horyaalka kubadda yar ee cagta oo markii ugu horreysay sidoo kale taariikhda dalka soomaaliya ay noqonayso in laga ciyaaro tani waxay ka dambeysay kadib markii la asaasay xiriirka somali mini football federation haddaba arrimahan si aan wax badan uga ogaano ayaan khadka telefoonka kula xiriiray xaaji aadan cabdulle mahdi oo ah xogayaha xiriirkaasi isagoo jooga magaalada kismaayo ayuuna faahfaahin inaga siiye wuxuu yahay xiriirkan cusub xiriirkan wuxuu ka aas-aasmay aragti ahaan mar cayaarahan indorska way kala duwan yihiin fifa jiri jirtay fifa waxay waday cayaarta koo iyo tobanka oo koo iyo toban koo iyo toban lagu cayaaro waxaa kale la ciyaari jiray futsalka iyo biishka dowladda mexico oo barnaamijkan markeedii hore casifada ciyaari jirtay ayaa barnaamijkan oo aad ugu xoogeystay popular ku noqday wadankeeda africana waa marka ugu dambeysa oo soo gaaray africa africa waxay leedahay xiriiro xoogan sida tunisia oo kale soomaaliya waa kamid oo maxaa la dhahay xeerada xoogan hadda kamid tahay oo mini footballka waa gartay marka ku asaasna xiriirka kubadda cagta kubadda cagyaraha mini footballka soomaaliya iyo kan adduunkaba marka waxaad ii sheegtaa hadda waxaad horyaal tartan ah oo dhalinyaro aad u furteen magaalada kismaayo aad joogtaan arrintaas sharaxaad inaga sii waxayaad kooxo mini football oo hore u diyaarsanaa sababta aqoonsiga mini footballka soomaaliya intuusi dhamaan ka hor ayaan ka shaqeynayay muddo fog in mini footballka soomaaliya laga dhiso gobolada gobolka kismaayo wuxuu noqon marka gobolka ugu horreeyey oo leh kooxo professional ah oo sideed kooxood sideedaas kooxood iyo maaragtay xiriirka kubad cagyaraha soomaaliya ama jubbaland oo leeyahay jubbaland min football federation jumfo inaan dhisno kooxeyna qalab aan gaarsiino oo oo horumar ah iyo horyaal goboleedkii rasmiga ah oo aan u furno taana waa ay dhacday shala doorashada ayaa ka dhacday wasaaradda arrimaha bulshada jubbaland waxaa goobjoog ka ah oo kale wasiirka wasiir ku-xigeenka cayaaraha iyo dhalinyarada dowladda federaalka soomaaliya marka waxaa meesha ku xalaalenay xiriirka koowaad ee reer gobola ee ka dhisa soomaaliya oo mini footballka ah iyo kooxihiisa iyo doorashadasna hiiraan baydhabo shabeellaha hoose intaas dhan waa diyaar waa tahay marka tartankan goormuu dhamaanayaa aad furteen ee kismaayo tartanka wuxuu soconayaa laba bilood iyo bar soconaya tartanka waa tahay waxaa sidoo kale ii sheegtaa marka wuxuu noqonayaa kubaddan garoon oo albaabadu ay u xiran yihiin mise garoon kor ka furan waa mahadsan tahay garoonka waa waa furan yahay waa waxba kama duwana kubadda cagta garoomada lagu cayaaro professionalka waa un lasoo yeriya saiska ayaa lasoo yareynayaa marka waa kubadda cagta oo muuqata laakiin saais ahaan aad u yar waxaa rabaa fursadaan kale inaa uga faaideysto xiriirka kubad cagaraha soomaaliya isla markii la dhisaba markii ugu horreysa shaqada uu qabtay wuxuu helay invitashka ugu horreeyey uu kaga qayb gelayo five club championship barnaamijka oo ka dhacayo rio de janeiro brazil sanadka laba kun lix iyo tobanka bisha octoobar taas waxay kutusinaysaa in xiriirka uu shaqeeyey isagoo weli aan dhisin kooxdiisa marka waxyaabaha lagu dejinayo inaan goboladii intaa ka gaari karna aan siino waa in nagu soo foor leedahay cayaartaas dhacaysa octoobar laba kun iyo lix iyo tobanka oo aan dooneyno in qaranka matali doono soomaaliya u noqdo qaranka yimaaday gobol walba oo soomaaliya muqdishona ay kamid tahay insha allah sidoo kale dhegeystayaal waxaan la xiriiray axmed ibraahim axmed waxaa ka tirsanay kasiima masiidi kasiima iyo waxaa u dheelaa kasiima iyo maanta ayaa soo badanay shan iyo saddex ayaa kusoo badanay waxaa kusoo badanay birsoonka leegada aniga oo maanta soo dheelinay shan iyo saddex kusoo axmed axmed marka sidee baad u aragtaan horyaalkan idin furmay oo markii ugu horreysay ay tahay oo kismaayo uu ka furmo waan ku faraxsanahay horyaalkan mini football fiican ayaan ugu faraxsanahay rajadiinu maxay tahay marka maadaama kulinkii ugu horreysay aad badiseen in aad horyaalka ku guulaysataan intee bay la eg tahay badan ayuu la yaaka qalab ayaa la siiyey waan ku guulaysan karna ha jeedka waxaan aan jeedka marka kulanka soo socda yaad la ciyaari doontaan kulanka soo socda daalo daalo daalo dhegeystayaal xubintii cayaarahana waa naga intaa
aad umaadsan jamaal axmed cismaan idaacadda duhurnimo intaas ayay nagaga egtahay nabadgelyo This program has come to you from the Voice of America, Washington.